haatanna magaalada jowhar sidii aad warkaygaba dhegaystayaal ku maqlayseen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa maanta la wareegay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii ururka al-shabaab uu halkaasi iskaga baxay isagoon wax iska caabina samaynin xaaladda magaalada ayaa lagu soo warramayaa inay hadda degan tahay khadka telefoonka ee magaaladaas jowhar ayaa waxaan kula xiriiray jenaraal cali caraaye cusuble cali gacmed dulle oo ah taliyaha howlgelinta ciidamada dowladda soomaaliya waxaanan marka hore weydiiyey qabsashada magaalada jowhar
saaka waa berigii ayaan magaalada jowhar iyo ulooyinka u dhadhow ayaanan ku dhaqaaqnay arrintaasna waxay daba socotay haddee howlgalladii sida joogtada aan ugu jirnay oo lagu ciribtirayo cadowga al-shabaab saaka waa berigii ayaan waxaan ka dhaqaaqnay meesha la yidhahdo qalimow isla subaxnimadii afar saacna jowhar iyo mahaday iyo aeroboortkii jowhar iyo tuulooyinkaas u dhadhow dhammaan waa waa la wareegnay wax dagaalhuna kama dhicin markay ogaadeen inay ciidamadu kusoo socdaan wax iska caabina oo ay sameeyeen ma jirin waa iska carare haddana waxaanu ku sugannahay mahadaay jowhar eeryooyinkaas waan gartay markaama markii aad ogaateen inay ka baxeen baad idinku gasheen mise sidaad ii sheegtay waad dhaqaaqdeen oo dagaal baad u dhaqaaqdeen maya ma maya maya maya markii anaga aan kusii soconay ay ay war warar heleen de intaanaan gaarinba way isaga baxeen magaalada laakiin awal horey u joogeen in inay joogeenba de annaga informationadaas waa haysanay markii ay ogaadeen inaan duulaan ugu soo soconana meel dhexe markii aan soconno waa dhammaanba waa isaga baxeen meelahaas oo dhan waan gartay marka hadda gobolka shabeellada dhexe ilaa imise degmay kaga hadhsan yihiin waa ururka al-shabaab gobolka shabeellada dhexe meel degmaha oo hadda ay ay ku sugan yihiin degmooyinka hadda aanaan gaarin sida aadan yabaal iyo iyo cadale ma ogiye inta kale dhammaan waa waa laga xuriyay waan gartay markaa bal haddii aad xasuusisid dhegaystayaasha imsaa ciidanku joogay meel ka baxsan magaalada jowhar oo uu ku tala jiray inuu galo imsay ku qaadatay ma ma wax badan naguma qaadan inagu howlgallaan ku jirna si joogto ah dee waajibaadkeenuna jowhar kaliya maahayna wuxuu ahaa dhammaan meelaha kooxahan oo oo nabaduudka ah oo ay ku sugan yihiin waxaanu ka howlgelaynay waad ogtahay marka afgooye walaweyn yaaqbiri weyne leego howlahaasaan ku jirnay meeshuna dee marka meel kasta oo la gelayo qorshe iyo baleena loo sameeyaa marka dee qorshaha jowhar iyo gelitaankiisa ayaa waxaa noo qorshaysnaayba maantay inaan inaan qorshahaas fulin waan gartay hadda jowhar baad dhex joogtaan bal sawir naga sii sida ay magaaladu u eg tahay muddo aad u fara badan baa ururka al-shabaab uu maamulayay meeshaas sawirkii hore ay magaaladu lahayd iyo hadda say u eg tahay
sawirkii hore markii dawladdii hore ee maxamed siyaad barre iyo maamuladii ka dambeeyey magaaladu markii mar mararkaas iyo maanta marka la isu fiiriyo waktiyadii hore ayay magaaladu ay fiicneed muddooyinka nimankan ay joogeen magaalada burbur badana soo gaaray khaasatan meelihii halbowlayaasha ahay oo dawladdu lahayd iyo meelo shaksiyaad oo shacab oo uu lahay oo ay xoog uga qaateen marka magaalada isbedel badan ayaa oo isbedel weyn ayaa ka muuqda waktiga hore iyo maanta sida ay tahay laakiin insha allahu tacaala hadda mar haddii dawladda ay gacanta ku dhigtay waxaan rajaynaynaa inay kasoo kabato burburkaas iyo dhibaatadaas ay u geysteen kooxaha nabaduudka ah waan gartay waxaa wararku nagu soo gaadhayaan in markaad gasheen weerar laydinku qaaday bal nooga sheekee sa weerarkaasi nooca u ahaa wax weerara sida aan hore kuugu sheegay oo meeshaasi ka dhacay ma jirto nimankaasi way iska carareen markaan magaalada toban kilomitr aan meel u jirta aan maraynay waana la soconay informationkaas oo dad badana howlahaasi noola socday wax dagaala oo ka dhacay ma jiraan miinooyin iyo waxyaalaha ay meelageliyeen waa jireen oo iska qarqaxay ayagana wax shacabna wax kuma noqon askarina waxba kuma noqon hawshaasuna sidii loogu talagala ayuu socotaa insha allahu tacaala meelaha hadda ay ku dhuumaalaysanayaan oo ay ku hararsan yihiinna insha allahu tacaala waa uga uga dabategi doonaa haddii alla yidhaahdo waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa tallaabada xigta ee gobolka shabeellada dhexaad ka qaadaysan hadday noqon lahayd dhinaca maamul u samayn amaba dhinac tallaabooyin military oo intaad hadda samayseen kasii badan
annaga sidaad og tahayba waxaan nahay military militarygana waa taqaanaa waajibaadkiisu waxa weeye waa difaaca dalka hawshaasi wixii maamula maamul gobolaa jira wasaaradda arrimo gudaa dhisan waa og tahay dawladdu qaabkeeda guddoomiyaal degmo degmo ayaa jira boliiskayaa jira nabad sugudiyaa jira howlahaasi waxa weeye anagu marka aan cadowga ka xurayno wixii ku saabsan maamul waxaa imaanaya maamulka gobolka dawladda u magacaawda amniga gudaha magaalada waxaa imaanaya booliiskii iyo iyo nabad sugidii iyo iyo hay-adaha ku shuqulka leh hawlahaas marka insha allahu tacaala inta ay ka imaanayaanna annaga ayaa gacanta kusii haynayna hawshaas si aan shacabka dhibaato aysan ugu dhicin marka ay yimaadaanna waxaanu ku wareeji doonaa booliiska iyo nabad sugidda si ay waajibkooda ay u gutaan kaas waxau ahaa genaraal cali caraye cosoble taliyaha howlgelinta ciidamada dowladda soomaaliya oo u waramayey maxamed cabdi xasan sandheere kadib haddaba ka bixitaanka al-shabaab ee jowhar ka hor inta aysan soo gaadhin ciidamada dowladda ayaa la sheegay in bililaqa loo geystay xarumihii ururka al-shabaab ee magaalada jowhar arintaasi iyo sidii ay u dhacday qabsashada magaaladaba waxaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga axmed xasan colaad ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ka hor inta aysan gelin magaalada jowhar ayaa dadka deegaanka ay bililaqa xoogan u geysteen xarumihii ay ka baxeen xarakada al-shabaab gaar ahaan goobihii maamulka shabaab fadhiisinka u ahaa iyo saldhiggii ciidamada maxamed ibraahim waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka jowhar wuxuuna igaga warramay wixii dhacay markii ay saga baxeen xarakada al-shabaab magaalada jowhar waa saax colaad saaxib saakay abaara saacadda marku ay ahayd todobada iyo soddon daqiiqo ama halka saac iyo barka ciidamada al-shabaabka magaalada waa ay faarujiyeen ciidamada dowladda kumeel gaarka soomaaliya iyo kuwa amisom inta aysan soo gaarin magaaladu waxaa magaaladu ka dhacay bililaqo oo mar kasta mid aadaha ka dhacda meelaha maamuladu ay deganaayeen sida saldhiga iyo guryaha gobolka iyo goobaha kale ee hadba maamulka hadba meesha ka talinaya fariisimaha u ah waxaa ka dhacay bililaqo aada u xoogan iyadoo kuraasman meel ku xareesneed iyo alaabo kale oo saldhiga yaalay ay dadku ay la soo baxeen sidoo kale xaawo cali waa haweenay degan degmada jowhar waxayna sheegtay inay saakay ku waabariisteen maamulkii shabaab oo ka maqan magaalada jowhar saacadka waa berigii markaa soo toosnay ciidamada al-shabaab waa baxeen kuwa dawladda oo ciidamada dawladda iyo kuwa afrikaanta aa soo gaareen kuwada hore waxaysoo nuhutaangii iyo ayba wataan marka hore waa cabsanay markii dambeetana caadi sawgeena caadi waa hadda gurigeena joognaa waa isku fiican ciidamada dawladdaana haystaan hadda magaalada marka hadda wax xabada hor dhacaya wax dhibaataa ma jiraan soo ma ma ma ma ma caadi waa jawguu degan yahay hay hadda dareenka dadku sidew yahay oo jowar caadi waa dareenka dad dadku deegaanku wa waxaa kale oo ay sheegayaan in ciidamadu ay laba jaha ay ka soo galeen magaalada jowhar kan mar kale maxamed ibraahim oo ka hadlaya ciidamada qaabkii ay usoo galeen magaalada jowhar oo xarun u ah gobolka shabeellada dhexe oo ah gobol aad u baaxad weyn marku ay ciidamadu ay soo galeen magaalada horta wax xabad ah kama dhicin wax dagaal iska horimaad ahna sidoo kale kama dhicin ciidamadu waxay kusoo galeen laba jiho dhankan iyo dhankan koonfur iyo dhankan kale galbeedka bay kasoo galeen waxayna ahaayeen kuwo kusoo dhalugta marka ay soo galayeen magaalada gobolka shabeellada dhexe oo ah gobol aad u baaxad weyn laguna yaqaan kheyraad kala duwan hadday ahaan lahaayeen dhinaca beeraha iyo baddaba gobolkaasina waa gobol in muddaa ay gacanta ay ku hayeen xarakada al-shabaab waxaana ka dhacayay wakhtiyadii ugu dambeeyey abaaro baaxad leh oo galaaftay nolosha dad iyo dunyo oo ku noolaa deegaankaas gobolka shabeellada dhexe axmed xasan colaad v o a muqdisho